ku barbara urmiyo nolol weeye cayaarta ku waara jacayl xubi weeye xaqdowr ku barbara urmiyo nolol weeye cayaarta ku waara xiisaha garta caylka xubbiga ka abuurma xiisaha garta caylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xigta deeqa xiisaha garta caylka xubbiga ka abuurma xiisaha garta caylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xigta deeqa adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaada xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaada u jeeda xareer ka waraabi xareer ka waraabi xaggaada u jeeda xareer ka waraabi adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaada xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xataafay xaggaada u jeeda
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabtana dhegaysatay halkan waradiyo cadaaday waxaad ku soo dhowaateen barnaamijka xiisaha iyo kalgacalka lahaa ee galab walba sabtiya xiliban oo kale markay afrikada bari soo dul istaagto halkanaad ka dhegaysan jirteen waana barnaamijkii galab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaal mar kale galabnimo suban ayaan akhaabadeeda kaleen ahay soomalaha iyo meel walba aa joogtaan insi kastoona maqlaysaanba barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa murtihii madadaalo alab waxaan ku soo qaadanaa sheekooyin aad u xiiso badan oo aan rajayn doono inaad ka wada boga doontaan hadduu allaha qaadirka ogolaado saaxiibayaal waa maalnimo sabti ah taariikhdanu ku dhegan tahay saddex iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo labaatanka barnaamijkana maanta stuudiyaha koowaad ee rediyo cadaado waxaa idinkaga soo tabinaya anigoo ah mee ashraaf karaama cadaadii deegaanada ku dhadhow siddeetan iyo siddeeda dhibac shan migartis ayaa toos naga ayaan toos nagala socotaa saaxiibayaal halka dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ee toos nagala socdaan muujada f m siddeetan iyo siddeed dhibici barmagaartiis stuudiyaha koowaad waxaa magsarkay makiinadaha i kala hagaya xaashim cumar haashim yare barnaamijka sida cadadeedba saaxiibadana dhegaysanayow waxaan ku daafuray jirnay mid ka mid ah kaalimaha suugaanta dib ayaan iskugu soo laaban doonaa saaxiibaya
Bravo, Cicilea! wadahantiyo maxaad uga jeedsataan
waa tahay wale waxbaa ka dhacay heesteyda furka barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa murtima dadaalo ayay taasi ee saaxiibayaal garab wanaagsan casiri wanaagsan ayaan aqabadeedii kale nahay saaxiibayaal meel walba aa joogtaan si kastoo maqalkeena idin soo gaaraya waa tahay galabta walle walle meesha waxbaa ka dhici doona galabta hadda tarmuusyo badan shahawo ay ka dhamaa doonaan sidii loo qosli doono hadda waaba ujeedaaba dhegaystayaasha sida caadada ahaydba saaxiibayaal waxaad nagala qayb qaaday jirteen qadadka taleefanada wicitaanka tooska ah maanta fariimo ma jiraan marka asxaabta fariimaha aan ku dheeraysay soona qori jiray halkaana laga aqri jiray marka maanta waa aan ka raaligelinaynaa barnaamijka maadaama uu yahay murti iyo madadaalo waa hadda murti iyo madadaalo waad fahmi kartaan marka maantan uguma horeyso sabti walba ayuu ka bixi jiray radio cadaado inta hadda ka dhimanna waa uu ka bixi doonaa hadduu alla haween oo ogolaado saaxiibayaal maanta sheekooyin aada u xiiso badan ayaan idin soo gudbi doonaa yaanan idinka hor dhaceyna idinkeena waxaa idinoo haysaana waa inoo soo gudbi kartaan hadday ahaadaan sheekooyin hadday ahaadaan waxyaabo kale sidoo kale brambur haddaad inoo haysaan waa inoo soo gudbi kartaan sidoo kale heeso marka saaxiibadana dhegaysanayo marka runtii maanta barnaamijka runtii waxaan ku qiyaasa ma aqaan jamco iyo khamiis ayaa laga soo gudbay oo la nasanayay barnaamijyadii ka baxay radio cadada galabihii laga nasan jiray khamiis ayaa u dambeysay aan filay barnaamij kulanka dhalinyarada marka jimcaha lasoo nastay haddee qof kastoo wuxuu sugayaa maalinta sabtida alla haddee barnaamijkii murtihii madadaalo weeyaane hadda maxaa lagu soo qaadan doonaa oo yaa soo fadhiisa doona stuudiyaha koowaad laakiinse maanta maskiinka ayaa kasoo dhex muuqday karaamo ahaa marka waxaan wada joognaaba waan rajeynaynaa inaan waqti badan isla qaadan doono intuu barnaamijka saacadda waawada ku jiro aan wada qosti doono idinkana idinka qosorsiin doono anigana aad iga qosorsiin doontaan dhegaystayaashana aad ka qosorsiin doontaan saaxiibadana dhegaysanayo lambarka wicitaanka tooska ah waa fara shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayaa si toosa nooga soo wici kartaan mar kale haddaan ku celiyo saaxiibayaal waxaad si toosa nooga soo wici kartaan lambarka farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar mar kale ayaan ku celinayaa saaxiibadana dhegaysanayo waxaad si toosa nooga soo wici kartaan lambarka farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar inaad fahanteen ayaan rajeynayaa dhegaystaha u horeeya qad ku jira ayaan soo dhaweynayaa markaani halo asalaamu calaykum walaale soo dhawow magacaagay halkaad inagala soo xiriirinayso waa tahay sacdiya soo dhawow saaxiibka koowaad warbaahinta radio cadaado ayaa tahay marka garab wanaagsan casri wanaagsan ayaan hawada ka leenahay soo dhawow galabta barnaamijka waa garab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo haye galabta maxaa uu soo tala gashay waa tahay
marka aada ugu faraxsanahay aniga heestaa soo jeedsaday inkastoo dad badan heestaa yaa galabta waxaa ugu talagashana umaleeya in dadka isku daro waa tahay
marka aniga heestaa mucaarabka ku dheh waa tahay
ragga iyo iyaga ruuxaad gabdhaha xataa kuma roona yaa ragga lagu mucaaradinaa leeyahay aadaan umahadsan taasdaas soo gudbo aniga galabta sheekaa ugu soo talagala waa tahay marka sheekadaasi bal inala wadaag aniga dhegeystayaashaba
sheekadan dabcan waa sheeko waxay ku saabsan tahay laba arday oo iskuul fuliyasaadaan fidno oo jecel dhex maray camal waa tahay
labadan arday waxay ahaayeen laba arday iskuulka biya sahabanaca soo galaas waxeen laba galaas oo kale hooseeya camal ay fadhiyeen marka muddo adiga bilo ah camal ayay jacaal wada wadeen markii ay jacaalkiisaas u wadeen habeenkii dambe gabadha ma aysan ku qanacsanayn jacaylka ay wiilkaan la wada laakiin jacaal beena ay la waday waa tahay
jacaylkii beenta ay la waday balse wiilka hawsha ay dadka ahayd muddo markii la wada socday iskuulka laga wada qabsiday waxaa la go-aansaday in macnaha baalkii inta la soo jacaalkiisa la cuno waa tahay
markii taas la iska lagasla go-aansaday ma aysan u suuro gelin oo dhanka gabadha waalidiinkiisa ayaa ka sawirtiisteen ayadoo gabadhii dabcan aysan xataa ka sawirtiisa lahayn ayada markii dambe ay la fahamtay saas ilaa wiilkiisa jacaalka u leeyahay waa tahay
ay dhanka waalidiinta ka sawirtiisteen ka sawirtiista dhanka waalidiinta ka dhacday wiilkii gabadhi kama usa sabrin oo wiil uu jecel yahay weli alla waalidiintiisa way u diideen walaalkiis ayuu guusha wuxuu dhahay gabadha waxaa waalidiinteedana igala hadasha waa tahay
waa qala tahay marka waa loo soo asagaa nafasahaantiisa wuu ka rumaysa waa markuu aaday waa tahay
markuu aaday maamadii ay guriga joogtay mudiinta kulta hadda waxay dhahay waraa gurigeed markaa ku soo noqonoqonaysa gabadha maadaa dhashay
waa tahay
marka aabihiisaa la hadlay gabadha aabihiisaa la hadlay waxay dhahay wiil marankan jiraa ma hor fiirsada marka wiilka waxaa ugu dambeysay wiil asa markii dhahay gabadha waa gabar wiil wiil marankan jiraa ma fiirstay waa tahay guriga ku dhex sooxay marka way dileen maamadii iyo azaantay gabadhii waa tahay
markii ay dileen nafta ka baxday waxay dhahay xagaan ku qarinaa ninkan oo isweydiine
adiga
markaasa waxaa dhahay horta marka guri soo gala ama cilmigagoomayaa dhahay ama hadda wax la ogoo jilka si la arkaa wadeedna loo soo qaada armaajada loo geli
waa tahay midana midana armaajada la geshina dadka dadka ma muudin ee waa sooxa oo keliya
waa tahay
armaajada loo gelaa dhahay ninka armaajada la geliyey adi marka sawirka waqti qalil uu tahay oo ninka soo mirtay arka meesha uu ku jiro hoorka uu dabcan meesha aa meesha dabcan wuuna si badnaa way farreed meesha waa tahay macnaa looga ama qufinka saa u taqaano kuma jirin armaajada saas iskaga furay si ama ka baxa marka tartiib ahaan uga baxay si aan loo qaban
waa tahay
markuu ka baxay hadhowti gabadhii waxay dhahday hooyo inta kaa maqan tahay haasha jeeda wiilka balqaba ugey waa la soo orday armaajada baabil afgaraaca war wiilka aaw aabesh ku xaraysan intuu ka baxay
waa tahay midmayda meesha ku xaraysan intuu aad waa la isweydiiyey hooyo intuu aad hooyo intuu aad waa qaay meeshii wiilkiina halkaas gabadh jacaylkeeda ku iloobay halkaasna wiilkii gabadha ku kala xarayn
wallahi wax baa ka dhacay haye
aada abaasta maxamed halkaas kusoo dhawaatay sheekada cabsiataa maxamed waa tahay inuusada waan ku taxgeli doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo waxaa asina heestii daxdin muushe intaale labadani kala maarmaymene
waa tahay saacdii ay waan ku taxgeli doonaa tarsameeqaankani inuu fahmay ayaan rajeynayaa marka waan ku taxgeli doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo walle waxbaa ka dhacay runtii waa sheeko qosol badan qisana xambaarsan marka aad baad umahadsan tihiin asxaabtana dhegaysata dhegaysta ayaa qadki jira markani haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo soo dhawow halkaad inagala soo xiriirinayso iyo magacaaga
walaalkay maxamed karaamo aad iyo aad umahadsantihiin magaciisa juudo cusubsugada mudan waa tahay igu ali adigoo mahadsan magacaaga
juudo cusubsugada mudan waa tahay jamiila waa ku soo dhaweynaynaa galab qurux badan casri wanaagsan ayaana hawada ka dhinahay waala socotaan filaya barnaamijka horugal
galab la mudan walaalkay waa dhasi
waa tahay maanta barnaamijka maxaaguusa tala gashay waa murti ima dadaalo
walaalkay aad aad umahadsantaha waxaa ugu talagalay sheeko
waa tahay sheekadaasi inala wadaag anigay dhegaystayaashaba
walaalkay sheekada waxay ku saabsan tahay gabar agu- agu- gaba- nin ay wuxuu dukaan ku qortay dukaan hortiisa wuxuu- dukaan kirkiisa wuxuu ku qortay baalka la yidhahdo sirmaagaganaagamiye
igu ali maxaa dukaan kortiisa muxuu ku qortay
garnaagad aadadna dukaanka hortiisa ku qortay waa tahay
dukaanka markooda gabara aragtay dukaankii waa tahay hay
markii aragtay waxay wa- waxay dhahday waa ku jecla waa tahay
waa ku jecla markay dhahday ayuu yidhi anaa ku jecla hadaad ii jecesha waa tahay
markau dha markay dhahday waa ku jeclahay markii in muddaa wada sheekaysanayeen waa tahay
oo wuxuu dhaha magacaa
waa tahay faadimaa la iilaahay dhahda waa tahay
faadimadana iyada lama lama dheheen midkiisa lama qabtaan lahaa faadimo
waa tahay
waxau dhaha markau markay dee faadimaa la iilaahay aabbakaa doona waa tahay
iga doonay dhahda waa tahay
markay aabba ka doonay gabadha faadimaa rabaa wey waa tahay
gabadha faadimaa rabaa markii uu waalantii wuri faadimo saan kuu siiyaa waa tahay
wuu anuu rabiyo ana faadima rabaa waa tahay waa ku siiyo yidhi waa tahay
markuu ku siiye markuudaa waa ku siiyey ninka aroos iyo adduun u dhigta waa tahay
gabadhiyaa loo keena waa tahay
gabadha marka loo keena yidhi war caysa waxaan jiifta
waa tahay
adinaadenadeer faadima rabaa waa tahay
ninkii madaxiyaaba kala jababa gabadhi dhameed gabadha dhameed sug
waan ka xunnahay dhegeystaasi qadka taleefka ayaa ka go-ay waa rajaduna inuu dib u soo laaban doono dhammaystiri doono sheekadiisa wallahi waxbaa ka dhacay garabta haddee n sheeko aada u xiiso badanna n waa n idinsoo wadaa horse dhegeystayaasha ayaan ka horumarinayaa garabta n janis godan siinayaa halo halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalo soo dhawow magacaagii halkaad naga soo wacayso
walaalle waa cumar socdaal oo kaa soo haya deegaanka galdamood waa tahay saaxiib sare waan ku soo dhawaynaynaa garab wanaagsan casriyo wanaagsanna habada ayaan ka leenahay waa la soctaan balaha barnaamijka maanta maxaa ugu soo talagashay saaxiib
aada weyn saaxiib sare ee, waa casriye lamida waxaan usoo talagalay maanta
waa tahay gobol gobol yaraan usoo talagalay saaxiib oo la oo la magac dhufay oo ka carta waa tahay saaxiib sare waan ku soo dhawaynaynaa een haddaan kula kaftamo abwaan inaad tahay aan rajaynayaa
saaxiib sare ee, xagga awaanimada waa kuwasii qoska dhiiri laakiin waxoogaa waxoogaa karsana waa tahay waan kaa sugaynaa garabta adiga iyo abwaankeena ah bal inoogu tuur gabaygaaga
gabaygaas waxaan deegaankiisa wuxuu yahay waa cabasho caasa waxaan ku tusinayaa qof caasaqayo ka caabanaya marka sida sanaan u dhacayaa waa tahay
deganay walaaley dumarkaan ka doortay sooqaygu raacay dareenkaygu sahansaday dareenkii jacaylkaa dabaasha wadnahayo degayo sikeeyo deegaankiyeesee degan degantaan jeclaadeen daruufahayo haysiyo dantaa igu nacina daandihii jacaylko diiriyo naftaydo bergaa igu noqona intaas iyo saaxiib sare
waa tahay saaxiib sare aad baad u mahadsan tahay walle walle walle waxbaa ka dhacay runtii yaa gabaygaa maanta arkay gabay lamida hebedkii maanan arag yaa walle waxaa laleeyahay gabaran eh, ragga jecel ma yaqaanaan hadde yaa dumarkaa yaqaana ragga hadda wax jecela ma yaqaanaanoo ilkuriyaal waaye Mm-mm, waxaas beenaan lagu sheegay wax hadda la qaaday gabay meenor ya maasha allah ilaah deesto Een, dadka hibada u leh een, een, mm, gabayada iyo fanka waan soo dhawaynaynaa een, kaalinta een, barnaamijkana een, ayay qayb ka tahay waa murti iyo madadaalo murti waxaa la dhahaa hadal xeel dheer oo kasoo fula qof caqli leh oo kasoo fula ayaa lahaa ayaa la dhahaa micno micno een, xambaarsan een, yacni waa murti gabayadoo kale guurowga buraanburka wixii hadda la halmaada oo laisku ammaano hawada laisku mariyo wala gabaygii inaan hadde ya qortaan fiicnaaleed ya oo qofaan oga u diro sida xoogaa meesha wax uga dhadhalato markaad udhawaasantiin ya ya dad kala dhadegaraama miyaa wax kala bilowday markaad udhawaasan tihiin asxaabtana dhegaysata ay qaybihii dhexe ayaan lugta gelinaynaa amaan u dhownahaba gorrowna heestii dhextaalka barnaamijka gala wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo ayaan idiin soo gudbi doonaa galab qurux badan casriye wanaagsan ayaan naqabadidiinkale nahay saaxiibayaal melalba aa joogtaan insi kastoo maqalka raadiyo xadaad idiin soo gaarayo radio cadaado ayaad maqal dhegaysanaysiin barnaamijkana waa galab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo dhegaystayaasha haddaan uga celiyo wicitaanka tooska saaxiibadana dhegaysanayo waxaad naga soo waci kartaan farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhegaystayaal badan qadadka way soo buux dhaafinayaan gorrow sheekada ayaan geli doonaa jaaliskoo dhan aan siinaynaa dhegaystayaashaasi marka sheekada ugu horeyso saaxiibadana dhegaysanayo ayaan idinla wadaagi doonaa dhagahana u fura si fiican u dhegaysta runtii wax badan aan rajeynayaa inaad ka faa'idi doontaan idan wax badan inaad ka fiirsataan ayaa rajeynayaa dad badana had waxaa jiro hadda fudeedka u dhashay sida aniga oo kale iska ya hamar iska buudayo marka waxaa maqli jiray hubsiino ya geelaa la siistaa meed ama haleed halii geel isku mid leh waa maanu haraa la siistaa marka waa sheeko runtii aada u xiiso badan marka sheekadani waxay dhexmartay wiil iyo gabar gabar ayaa waxay iyo wiil ayaa waxaa ka dhexay jiray jacayl aad u weyn jacaylkaasu runtii oo ah mid xaddhaaf ah sidoo kale jacaylkaasu ah mid kalsoone xambaarsan marka labada qof oo isjecel oo kale markay aada isku jecel yihiin kalsooni badanna ay isku qabaan waxaa imaanaya meesha kaftan badan sababtaa qofba qofka kale ayuu ku kalsoon yahay xanaaqii waxaas ma imaanayo sidoo kale waxaa imaan kara oo kale farakaciyaar iyo weliba kalsooni dheeraad ah taasoo marnaba markii ka dambeysa sii kordhaysay labadii qof u dhexaysay gabadha uu wiilka shukaansan jiray ama shukaansii kala dhexeeyay iyo hooyadeedna aad ayay iskuga ekaayeen soo jeed iyo sii jeedba lama kala garanaynin indhaha ayayna xiran jireen labadooda ama waxay qaadan jireen indha shareer ama niqaab qof walba siduu u yaqaano wiilka ayaa tuhunsanaa in maamada gabadha dhashay runtii aada u necab tahay gabadheedana aan ogoleen inuu yacni wiilkaani uu shukaansado ama xariir la yeesho maalin maalmaha ka mid ah waqti casir gaabad ah maqribkii kusii dhowdahay ayaa wiilkii ka hor imaaday qof oo u ekaaday ama qof u mooday saaxiibadii isagoo hoobsanin ayuu ku bilaabay kaftan si indha la-aan ah wuxuuna ku yidhi naa horta maad igala hadashid maad igala hadashid duqdaani hooyada ah inaba mabay arki kartee duqdaani ma igala hadashid maxay saas igu nacday walaale waaba fahmi lahay yaxaasa qaadee inaan habaaro maahane si kale ma garanayo ayuu yidhi wuxuu intaasi hadalkiisa ku diray sidoo kale waxa uu yidhi runtii hooyadaada ma ila rabto ma aqaani waxa igu aragtay oo gaar ah dadka kale miyaan ka duunahay waaba garan laahay wiilkii ayaa waxa uu furay wax walba oo oo ka dhex guuxaya qalbigiisa isagoo u heystaa inay tahay qoftaani qoftuu saaxiibta la ahaa intaasi markuu raaciyey ayaa dareemay sheekadii macnaha wuxuu arkay indha aada u soo kuuraya oo si kulul u eegaya wiilkii markaas ayuu yidhi maxaa ii soo kuuraysaa maduqdii ayaa kaa soo xanaajisay maanta anigoo halkan ka jooga ayay i dhibtay adigoo lanona maxaad u malaysaa yaxaasaa qaatee runtii waxuu moodaaba qofkan oo la hadlayo sidaan oo dhan ula hadlayo inay tahay gabadhii waana hooyadeed runtii sheekada halkaas ayay ku fashilantay markii gabadhii maalintaasi kadibba waa uu arki waayey runtii asagana runtii shaki aad u badan ayuu dareemay runtii waa uuna ka sharaayay hadalkii ama hubsiinadii uu yani hubso waayey gabadha inay tahay ama hooyadeed inay tahay marka saaxiibadana dhegaysanayo garab wanaagsan jimc garab wanaagsan casiri wanaagsan ayaan hawada idinkaleenahay markaan waxaa isla soo gaarnay saaxiibadana dhegaysanayo heestii dhaxtaalka barnaamijka garab wanaagsan darab dhegaysta ayaana dhextaal uga dhigaynaa maadaama dhegaysto kamid a dhegaystayaasheena sacadiyo haddaanan qadaneen maalinna aan cosigeeda runtii iisoo gudbiday oo aan u tixgeli weynay wakti naga dhacay awgiisa marka waxaan ku leenahay waxaan kugu casuumnay inaan dhextaalkaaga dhigno haddee ayadoo dhammaystiran ka boga ayaan ku leenahay ha idinkala dhexbaxo dayaxda muuse iyo heestii ii kaaday labadeena kala maarmimeene
kabtiyo ismaqalba lagu kaalin galayo adiguna kasmaa dumar kaymaysi mude kabtiyo ismaqalba lagu kaalin galayo adiguna kasmaa dumar kaalmaysi mude kaalay labadeenu kala maarmimayne hadda kaalay labadeenu kala maarmimayne kaalay labadeenu kala maarmimayne hadda kaalay labadeenu kala maarmimayne kaligime mara isma kaafinaye kaftan maaledanteenu ye adan lagu kareyne kaligi meel mara isma kaafinaye kaftan maaledanteenu ye adan lagu kareyne kaalay labadeenu kala maarmimayne hadda kaalay labadeenu kala maarmimayne kaalay labadeenu kala maarmimayne hadda kaalay labadeenu kala maarmimayne anigoo kalgacal qaba haddaadiga kibirayso midkaalooda la kulantaa kollay kuma kabaaye anigoo kalgacal qaba haddaadiga kibirayso mukaalooda la kulanta kolay kuma ka waaye kaalay labadeenu kala maarmi mayne hadda kaalay labadeenu kala maarmi mayne kaalay labadeenu kala maarmi mayne hadda kaalay labadeenu kala maarmi walle waxbaa ka dhacay dayaxdarnuushay heestii ii kaalay labadeena kala maarmi mayne waan ku codee lahaa laakiin cod meesha lagu hayo yaa lagu qoslaa macna markaad rumaasan tihiin saaxiibadana dhegaysanayo dhegaystaha soo dalbaday heestaasi waan rajeynayaa inuu ka bogtay maadaama laba maalin oo aan stuudiyaha fadhiyey maalintii labaadna ay maanta ahayd oo dalabkiisa inuu soo gudbiyey marka aada buu umahadsan yahay dulqaadka inoo muujiyey mar walba waxaan jeclan lahay dhegaystayaasheena inaan ka xaqabtino wax walbay inoo soo weydiistaan ama inaga soo codsadaanba laakiinse marmar waxaa jirto anagoon xumaana aanan ka wadin waktiga naga dhaco ama cilal farsamo ayaa timaada dalabka halkaas ayaan u gudubnaa markay yani sidaanoo kale marka ama dhegaystayaal badan dalab soo dhiibtaan alab waxaan jeclana inaase markii u tixgelino marka dhegaystahaas waa rajeynayaa inuu hadde oo nooga qancay dalabkiisa marka aad buu umahadsan yahay dulqaadku inoo sameeyey muusan xanaaqi muuse dhigi karaa mahad dalabkeega maalin walba hadda malaga tagaa dhegaystayaal badan waa ay jiraan hadda hore hadda saafka dal kala baxaaya marka saacadii ay waxaan ku leenahay galabka ku wacnaada walaal galab qurux badan casiri wanaagsan ayaan habadi ka leeyahay dhammaan dhegaystayaasheena waa aan jecel lahay dhegaystayaasha in badan barnaamijka gala wanaagsanna ama barnaamijyada ka baxray idaacadada ku xiranna runtii mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa meel walba ay joogaan dhegaystayaal waxaa jirto in badan laabteena ku qodan qalbiyadana ku qoran mar walba aanay ilaabi karin ama raba si ku ilaabi karin barnaamijka gala wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo ayaan qaybihii dhexanka ku wada jirnaa radio cadaalo ayaa si toosaana idinkaga imaanaya saaxiibadana dhagaysanayo intaanan qadadka taleefanada aan u gudbin ama aanan jaaniska siinin sheeko kale ayaa waxay yani dhex martay ama sheeko ayaa waxay ku dhacday nin ninkaas waxaa nin nin marqaansan oo yacni hadda maskaxdiisa aanu joogin marka ninkan xariifka waa soo baxano laamigu imaaday baabuur bas soo helay marka baabuurkii baska ahaa intuu eegeegay baabuurkii ayuu wuxuu gees ka arkay kursi oo dhanka xiga yacni muraayadaha ama dhanka u dambeeya gees ah marka daaqada xiga haddaa muraayada yacni ayna fahmaynin dhanka daaqada xiga marka waa uu fadhiistay baskii wuu dhaqaaqay furaha yalig baskii hore ayuu u dhaqaaqay markaas kadib baskii markuu dhaqaaqay markuu gaariga socdo yani waxaad dareemaysaa dabeel aada xoog badan marka dabeel badanna waa ay socotay xariifkan koofida watay marka soo daaqada waa uu xigay marka suu gaariga u saarnaa gaarigan socday marka xariifkan koofidiyaa ka biday dabeeshay ka qaaday balaankay ku tuurtay ninka intuu yaabay gaarigeena ma istaagi hadda gaarigeena xabaaro ayuu ku socdaa oo yani daroolka ma istaajin gaariga ninkii intuu covidii fiiriyey intuu lacag yar jeebkiisa kasoo bixiyey oo covidii u tuuray markaasuu yiri baska naga dambeeya kusoo raac baskaani waa kaa tegay baska dambe intaa soo raacdid iyagu imaa xaafadda runtii dadaa markaas ag fadhiya runtaa ninkan qisadiisa la saa runtii aad bay u qosleen marka runtii baskii oo dhan ayaa isla wada daatay markaas kadib qosolkooda ayuu kusoo baraarugay markaas yiri maxaad igu qoslaysay maaniga waalan mise idinka waalan markaasaa lahaa saaxiib adimu waalnida anaga dhana waalan markaasuu yiri magaalo misla waalan marka wuxuu yiri anigan kama marri anigan waa waalana marka dawal waala jeeda idinka anigan wuxuu yiri kama marra walle waxbaa ka dhacay dadka gaari ila saaran oo dhan waxay yiri hadday waalayiin anigan waxay yiri waalidi kama mardiyo waa idinkula jiraa marka dadka inay waalayiin la maleeyo wax waalida qabo keligiisa waaye markaad dhadabaasan tihiin asxaabtana dhegaysataa lambarka bicitaanka dhegaystayaal badan ayaa soo codsanaya markaani dhegaystayaasha haddaa jaaniskooda aan siiyo ama dhegaystayaasha haddaan ugu celiyo bicitaanka tooska fara shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar ayay si toosa naga soo wici karaan dhegaystayaal markale haddaan ku celiyo waxaa si toosaa naga soo wici kartaan farashan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhegaystaha qad ku jira ayaa markaani jaaniska siinaya halo assalaamu calaykum walaalo soo dhawow magacaagii halkaad inagala soo xiriirinayso waa tahay jamiila soo dhawow waa tahay
gabadhii marka wiilka loo keenay markuu dhahay waxaa waxaana gabadh maamid halasiyaa dhaha
waa tahay
markii la dhaha halasiya wuxuu yidhi war gabadhaanu faaduma dhe faadu waa kana hadlaysa haye
ninka waa liib kusiga tegaba waa tahay
aas waxaa wuxuu yidhi gabadhii untaraasi waxaa adii jirta waa tahay
dhool waxaa u tiri tusirnayana dhameeyey
waa tahay
walaalaad bardabadii maayo gabadhaa laga furuur waa tahay
inaan kaa fur marab kaa idhaad haa uuri aa idhaada dadrisi aan kaa fur waxa waalan iska dhig waa tahay
markii tiri waxa waalan iska dhig oo wax waalan caamal iska dhigo ninkii
waa tahay
ana ka wadaa le haye
sidii wax waalan caamal uga tuuro hadlaba
haye
waxay dhahday waxay waxay dhahday aabe aabe gabadha aabeenka u yimid war ifur gabadh ifur gabadhay
waa tahay
gabadha halkaasoo looga furta ninkina markaas caaas ka dhigo waa tahay
intaasi toogta walaalkay qaali
aad baad umahadsan tahay jamiila sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaga madcelnaynaa galabkaa ku wacnaadana habada ayaa kalenahay saaxiibadana dhegaysanaya oo meel walba aad joogtaan waxaan habada idinka leenahay casri wanaagsan galab wanaagsan dhegaystaha qad ku jira ayaa markaani soo dhaweynaya halo assalaamu calaykum walaalo soo dhawow halkaad halo halo inaga soo leedahay iyo magacaaga axmed cabdi soo dhawow garab wanaagsan ayaan ahbada kaalinahay barnaamijka maanta maxaa ugu soo talagashay waa tahay waa ka xunahay dhegaystahaasi qadka taleefanka ayaa ka go-ay waarajyo doonay inuu dib usoo laba dano wicitaanka tooska afar shan afartan sagaashan iyo toddoba eber afar dhegaystaha qad ku jira halo assalaamu calaykum
waalaykum salaam walaalo soo dhawow magacaaga iyo halkaad halo halo inaga soo leedahay adigoo ka fogaanaya goobta buuqa haddaad ka fogaa karto soo dhawow mar kale magacaag ku celi waa tahay biigadasare barnaamijka loo dhegeysanaa galabta waa tahay sheekadaas maxaa ku saabsan tahay bal inala wadaag
wiil ayaa wuxuu jeclaaday gabadhii wuxuu jeclaaday marka hooda indhaha keliya aa macnaha ka jeednaa sadexdi walaashiisu wuxuu yiri laba ilaa lambar iga soo qaadaa rabaa gabadhii oo tagtay waxay tiri marka ilaa lambarka iga lambarkaada waxay tiri ana waa la iqabaa oo dowladda guri ayaa
waa tahay
saas markay tiri way soo tagtay walaalkii waxay tiri markan aqal wax qabaa
waa tahay
wiilkii intuu orday oo tegay meel oon u gala ala waa soo galay asigiisu soo adeerkiisu soo wacay wixii markaana lacagtiisa soo qaladanaa
waa tahay
marka waxay yidhi anagaas u daweynay mowkiisa waa la keen gabadhiina waa loo keenay waxaa la yidhi gabadhaan nin qabo gabadhii waa shoolan waa tahay waa tahay wallaahi aad baad umahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa madcelnaynaa garab wanaagsana casriye wanaagsan hee hawada ayaan kaa leenahay aad baad umahadsan tihiin la socoshada ka qayb qaadashada barnaamijkeena laba dhegeystayaasha aad bay umahadsan yihiin sida quruxda badan ee barnaamijka eena la qayb qaadanayaan marka saaxiibadana dhegaysanaya garab wanaagsan ayaan habad idinka leenahay garab qurux badan casri wanaagsan ayaana habadidii ka leenahay asxaabta habada aan ku saaxiibna iyo dhegeystayaana qad ku jira halo assalaamu calaykum waan ka xunay dhegeystayaasi waxaad moodaa hadda yaa inuusan barnaamijkaba la soconin qof ayuuba dhawaaqanayaaba marka dhegeystaha xiga ayaa markaani jaanis ka siinaya halo assalaamu calaykum halo halo waan ka xunahay dhegeystayaasha dhegeystayaal waxaan idinka codsanaynaa hadduu qadkaydii saamaxo waa inay dhar jawaabo fallan ka fogaada goobta dabu maxaa lehay goobta dabeesha goobta buuqa sidoo kale iska gaabiya aaladda aad naga maqal dhegeysanaysiin dhegeystaha qad ku jira ayaan jaanis ka siinayaa markaani halo assalaamu calaykum walaalo soo dhawow magacaagii halkaad naga soo wacayso maariya soo dhawow waa beri sidee barnaamijka loo dhegeysanaya galabta waa tahay waan kusoo dhaweynaynaa annagana soo dhawow maanta barnaamijka maxaa ugu soo tala gashay adigoo mahadsan igu celi maxaa ugu soo talagashay barnaamijka waa tahay inala wadaag waa tahay
annaga guri soo gargarac maamadii wiileeda maaqan dugsi weyna xaafad joogay ee wiilkii ku dhex rigeena ku qariya
waa tahay
dii markay ku dhex qariyeen anigina ewlaad isku jir wax maskeeda usoo baadisii ku fadhiistay
waa tahay
dugsiga markaas ayti dugsiga markaas dadka kusoo fadhiisteen culeysaa dareema aniga usoo meeshaan aan fadhiyey
waa tahay
أنا ما تعرفت بروايا واحدة عدال وكروايا وايا وايا قلت أنا إنسان كيف كنت أنتين حامل كنت أنا أروح تروح ومش كنت ربا وبس كتير وقت واتاي كتير وحين كنت أنا ترى مركا أنا هدول ما كنت أعرف أدور كذا خارج السيارة كيف ربا
واتاي
طيب بفي مركا كذا كنت كنت أنا إنسان جمع عيال بفي أنا أدخل أحضر أفكار كعال مرقص كثيرة فما حبيت عشان أعمل كتوفة الإسرائيل
saaxiibadana dhegaysanayo waa idinka raaligelinaynaa qadarkaasi cilad dhanka korontada ayay ahayd marka waxaan habadidinka leenahay casri wanaagsan garab wanaagsan meel walba aad joogtaan insikastano maqlaysaan dhegeysten ayaa haddana aniga dalab iga soo codsaday marka darabkiisana waanu tixgeli doonaa hadduu allaha weyn ogolaado balse dhegeystaha qad ku jira ayaa markaani jaaniska siinayaa halo assalaamu calaykum walaale soo dhawow magacagii halkaad inagala soo xiriirinayso haya xalima soo dhawow karaamo sidee barnaamijka loo dhegeysanaya Een, karaamo xaafadda een, cadaada ka mid ah Mm, miya waa tahay waya waxaan sira adiga miyaaba lagu dhegeysanayaaba Een, marka waa ku soo dhaweynayna
waan dhawahay walaalkay waa tahay maanta barnaamijka maxaa usu talagashay
walaalkay wax sheekaa ma haya hadda.
waa tahay
Marka,
Een, marka aad baad u mahadsan tahay walaal sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa garab qurux badan casiri wanaagsan hawada ayaan ka leenahay marka sheeke sheeke kale ayaa idii hayaa Een, marka sheekada waxay ku saabsan tahay een, nin iyo naagtiisa een, waa lamaane se een, aan yani sheekada aan u hayo ama idinkugu soo gudbi doono waa laba qof oo lamaanaha lamaane waa kasii simaano idinkaaba iga fardhuudhuubanba lamaane waa taqaaniin maahayna aad ay u taqaaniin weli xataa Een, marka laba lamaane ayay ahaayeen marka nin iyo naagtiisa naagtii ayaa een, yacni een, een, uur ayay lahayd marka xerigii waxaa la gaaray ee dhalaysay ama foosha een, marka ninkan waa u maqnaa haddana waa dadka yacni een, balwada leh oo marqaansan asoo marqaansan ayuu u yimid een, markaasi waxa uu maqlay een, ama xili salaada subax ayuu kusoo aaday naagtiisa inay dhasho marka intuu guriga soo galay ayuu maqlay hooyantii wiilka markaasi intuu soo orday buu naagtii ku yidhi maxaa inoo dhashay markaasay tiri wiil aanoo dhalay meeshii la rabo inuu yara hambaliyo hambaliyo oo farxo farxaddii marka ninkan waa markaasi wuxuu yidhi midkan wuxuu yidhi asagoo hadda dhasho yidhi xilligan sala subaxa wuxuu yidhi hadduu socdo hadduu weynaadan wuxuu yidhi sagaal saac oo noo soo dhacaya Ee, marka wuxuu yidhi cunigan aniga mas ma- mas yaryareysanuu yidhi cunigan caadi maaha waa ninkii oo dhan ambaleyda iyo hadde farxadda laga sugaya wiil dhan baa u dhasho markaasuu wuxuu yidhi hadde ninkan hadda xilligan salaa subax socdo hadduu weynaadan wuxuu yidhi hadde sagaalka saaca habeenimo oo noo soo dhaca Een, marka aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal dhegeystahan qad ku jira ayaa jaaniska siinaya halo assalaamu calaykum
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته kaabe soo dhawow magacagii halkaa naga soo wacayso waa tahay waan ku soo dhawaynaynaa dhusmana sidee barnaamijka loo dhegeysanayaa waa tahay saaxiib waa la socotaan filaya barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa murti ima dadaalo maanta maxaa uu soo talagashay والله waxaa uu soo talagalay waa tahay
waxaa yiri gabar taagan dadka waxaa yiri wada weyn ada arag
Mhm. waa tahay aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi haddaba codkiisa hooseeyey waa idinka raaligelinayaa saaxiibadana dhegeystanayo murti ima dadaalo ayaa la yidhaahdaa runtii een, runtii dhegeystayaasheena aan gacanlahayo galab walba sabti ayuu baxaa radio cadaado ayuu si toosa uga baxaa markay afrikada baadi soo dul istaagto shanta galabnimo oo buuro ah dhegeystayaal badan qadadka way soo buuq dhaafinayaan Een, marka dhegeystaha qadku jira ayaa jaaniska siinaya markaani halo assalaamu calaykum walaale soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso waa tahay saaxiib aad la socotaan filaya barnaamijka maxaa uu soo talagashay waa tahay nala wadaag aniga dhegeystayaashaba
xafadiisa waayay xafadiisa markuu tukayo waa faafay ee qowli waa tahay
lacagoo meel baadiya way cafadan aanu soo dhaaftay uu soo dayay geed hortiisuu yimi Waa.
geed kortiisana geed kortiisana fadhiya dabeera fadhiya marya soo siibto maay meel qaar dameerkii korkaas ma geed muuda
waa tahay
gabdhaadina qoyskii u galagalay markuu qoyska dhamaysto maay marya soo qaawataa ma dameerkii inuu qoyska biir uu qoyska guruu ka dhaqaanay marya la dhaqaanay marya qaabo maxay dhibka caadi
waa tahay
waa tahay inaad badabaaso tahay saaxiib sare sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qabatay waa kaa madcelinaynaa casir casiri wanaagsan garab wanaagsan habada ayaan kale nahay meel walba aad joogtaan si kastoo maqalkayga idin soo gaaray waxaan abad idin kale nahay galabnimo sooban dhegeystaha u dambeeya barnaamijka aan kusoo gabagabeynayo ayaa jaaniska siinaya markaani halo assalaamu calaykum halo waan ka xunaa dhegeystahaasi jaaniskiisana waa uu ka faa'iidaysan waaye guud ahaan waxaa jeclahay inaan intaasi ku soo afmiro barnaamijkii garab wanaagsan xubintiisa murtiyi madadaalo oo maanta stuudiyaha koowaad hoggaanka ugu soo hayay idinna daadahaynayay anigoo ah maya sharaf karaama waxaana ii farsamaynayay saaxiibkayga hashim cumar xasan hashim yare barnaamijkani mid kaloo ka qurux badan ayaa inoo madan ah waxaan ka raaligelinayaa dhegaystayaasha had sawacaya qadadka taleefanada kuwa u saamix waayey mashquulka jira awgiis kuwa u saamaxay qadka barnaamijka inoola qayb qaateen waa u mahadcelinayaa inta codsiyo soo gudubtay codsiyadoodaaan u taxgelinin xumaan maydinkaga tegin oo aan jeclaan lahayn wakhtigaasi wakhti ka badan inaan isla qaadanno balse wakhtiga hadde ayaa inoo kala geeyey marka waan isku soo xiisi doonnaa waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabatino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ismaqal dambo xiise leh nabatino ka